والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimada idaacadda andulus qodobadan idiin hadana waxaa ka mid ah dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allahi ee ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo gado xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa ugu baaqay inuu iscasilo murtad gurguurtee xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira kooxda rada soomaaliya wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal taa'ibah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladda inay u soo gebagabeeyey ragga ku dhaqan deegaan hoosta degmadaasi munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay multaqo cilmiyeed ay ka qayb qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sarkaal ka tirsan dowladda saldhiibyada kenya ayaa lagu dilay iska horimaad khasaare dhaliyey oo ka dhacay gudaha dalka kenya والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subax axada taariikhun ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allahi ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo gado dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada itoobiya degmada qasax dheere ee wilaayadaasi gado ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayadaasi waxay xalay weerar ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya ee laboorka degmada baardheere waxaana sidoo kale ay mujaahidiintu weerar culus la beegsadeen malishaadka murtadiinta ee ku sugan xarunta w f b ee degmada gaarbahaari dhanka wilaayada banaadir waxaa qarax shalay ka dhacay degmada daniel ee magaalada muqdisho ee mujaahidiintu la beegsadeen gaari uu la socday murtad jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo ah waxay ugu yeeraan taliyaha hoggaanka canshuuraha ee murtadiinta murtadkan ee sadirqiya kaga badbaaday qaraxa waxaana ku dhintay darawalkiisa gaariga uu kaxeynayey halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba askari oo ilaalo u ahaa murtadkaasi xildhibaano ka tirsan murtadiinta ee ugu baaqay inuu iscasilo murtad gurguurtee xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda rada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilqani maxamed xildhibaano ka tirsan riddada ayaa ugu baaqay madaxa kooxda riddada murtad xasan garguurta inuu iscasilo kadib markii uu ku fashilmay hogaaminta riddada xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah baarlamaanka riddada ayaa sheegay in xasan garguurte uu god ku riday masiirka kooxda riddada waddada keliya ee u furanna ay tahay inuu iscasilo xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan waxa kuu haray hal legasi inaad ka tagto oo keliya halkaasna wuxuu yahay oday da' baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaannu leennahay dhinaca kale xildhibaan maalig cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada riddada ayaa ku eedeeyey kooxda riddada ah inay fashilantay wuxuu sheegay in dalka ay soo gelisay hub sharci darro ah iyo daroogo isagoona sidoo kale ku eedeeyey inay abaabuleen in qabaa'ilka ay dagaalamaan waxaan ugu baaqayaa inay dalkan badbaadiyaan kana badbaadiyaan tiimkan ka shaqaysanayo hubka sharci darrada ah iyo daroogada sidaas darteed ummadda soomaaliyeed ha u diyaargarowdo inay dalkan badbaadiso laga badbaadiyo nimankan meesha xun ku wado waa u sheegnay si hoosena waa ugu sheegnay haddana si koraan ugu sheegaynaa ma u jeeda anigu runtii haddaa idiin sheega dawlad ku soo baxayso dagaalladan hadda bilooyin ayay socdeen cid ku soo baxdana ma jirto waxaan afka u furanayno waa taas waaye maalmihii u dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyadoona xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada ay si isdabajoog ah maalmihii u dambeeyey ay uga soo muuqanayeen warbaahinta iyagoo eedeymo kulul u jeedinaya murtad garguurte maasanid cabdilqani wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal taa'ibah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta abuuxasaan ee faahfaahinaya sanadkii laba kun laba iyo tobankii bishii saddexaad ayuu ku biiray maleeshiyaadka riddada isagoona kaga biiray magaalada baydhabo tan iyo xilligaasina waxa uu la shaqaynayay maleeshiyaadka riddada maamulka ashahadaladirirka ee koonfur galbeed gaar ahaan waxa loogu yeero daraawiishta sanadkii laba kun shan iyo tobankii ayaa loo soo wareejiyey degmada diinsoor waxaana loo magacaabay madaxa saadka maleeshiyaadka riddada koonfur galbeed isagoona qaabilsanaa raashinka laga dhaco shacabka iyo kuwa kale ee soo gala maleeshiyaadka waxa loogu yeero koonfur galbeed ninkan aan ka sheekaynayo waa xasan maxamed nuur ibraahim oo isagoo toobadkeenna soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay isagoo ku hubaysnaa hubkii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxayna wilaayada ku soo dhoweysay gacmo furan markii toobada loo qabtay kadib ayuu sargaalkan taa'ibka ah wareysi uu qadka teleefoonka ku siiyey idaacadda islaamiga andalus waxa uu kaga warramay arrimo badan xasan maxamed nuur ibraahim dinsora kutab garaawish ururka dejista kajaha lamada kuntumi lamada bili sidaad ya baydhoo kuku darami tumai shamtina dinsora koy seedaayahay seedaay raashin kagaabisna garaawish dhaborti iyo hang ayo kale oo murtadiinta kale oo milatari dilay goonubwa daraawishi gaabisnaayan walay be koonfur galbeed be aa magaca xasan maxamed murma dileeda xasan koonfur galbeeda ka magaa dheereen taa'ibkan ayaa dhanka kale sharaxaad ka bixiyey waxaa xilligan keenay inuu ka soo baxo safka murtadiinta isagoona fariin dhaxalgalla u diray maleeshiyaadka uu safkooda ka soo baxay may ka sabay walaalkay wiinay dhamadi taasiidisadeed waay haatan gabraana dhalay ajiiti sakaraadata namaad ka deero waay dadkaanan ku absadaainahaani walaalada haayan kii adeerke kii abtiye kii inaaday dhali kii abtiye dhalilay waan oana mataas ku absadaay sa aglamanagalaa koy ansawaigalini sa megelnama makajarto warnama doradan kuba saasaha kukubahay lankiiba damiir le iniha kutabo ontadkooyo muslimiinta kabiiro muslim naqdo sida muslim atangayne muslimiintu lakiibgaa leenka baage nabadgeli niska mashkuulan muslim oo khaalise halaal e waana amnijeyna sugdahay waargimeel sirunaadan aragaan ka bishaaraysada ere kooinyo maleeshiyaadka riddada ee gobolkoodu sii dhacyo waxaa haysata laba daran mid dooro waa midda koowaade inay ku halaagsamayaan gacanta dheer ee aan gaban ee mujaahidiinta iyo inay gaajo iyo dacdarro ugu dhimanayaan furimaha iyo magaalooyinka ay ku sugan yihiin iyadoo labadaasi ay haysato ayaa haddana qaar badan oo ka mid a maleeshiyaadkan waxay fahmeen inay ku jiraan fal gaalnimo ah sidaa daraaddeed waxay soo gaareen iyagoo taa'ibiin ah wilaayaadka islaamiga si ay uga mid noqdaan dadka muslimiinta ee ku dhex nool wilaayaadka islaamiga ee laga hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu mahadtiin walaalkan abuxasan ee kaasi ahaa maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey ragga ku dhaqan deegaan hoosta degmadaasi abuu eyman ayaa inoo haya warkaasi dowladan oo loogu magacdaray sheekh xasan turki allah u naxariistee waxaa si isku midda uga wada faa'idaystay bulshada ku dhaqan deegaanka santaara ee ka tirsan degmada badhaadhe ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose oo ka mid ah dhulka jooraha maamulka islaamiga degmada badhaadhe ayaa lahaa isku dabaridka dowladan loo qabtay bulshada ku dhaqan gaar ahaan ragga waxaa dadka ka faa'idaystay isugu jiraan ragga qeybihiisa kala duwan sida odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo dhallinyarada santaara dowladan oo socotay muddo lix maalin ayay dadweynuhu ku qaateen duruus kala duwan waxaana ka mid ahaa kitaabada fiqi caqiido siiro iyo muxaadaraad ku saabsan towxiidka iyo salaada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka santaara ee degmada badhaadhe ee ka faa'idaystay dowladan oo sharaxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyagoona soo bandhigay wixii ay barteen magacii cabdiqani nuur waa axmed deegaanka santaro degmada baraad agalama ما هو الطاغوت الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد عده من معبود أو مطبوع أو مطاع اذكر بعد الطواغيت إبليس من عبد وهو راض من دعا إلى عبادة نفسه من ادعى علم الغيب من حكم بغير ما أنزل الله ما معنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كم أقسام التوحيد أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات magacayga waxaa la dhahaa maxamed cabdiraxmaan axmed deegaanka aan ka tirsanahay waa santaro waxayna hoos tagtaa degmada badhaadhe haa dowladda lix maalin bay socotay waxaan faa'iideeyey bayaanu arkaan alislaami alkhamsa in la caddeeyo arkaanta islaamka shanta ah shanta tiir oo islaamka in la caddeeyo wa awaluhaa arkaanu lislaami alkhamsa midda ugu horeyso shahaadatun qirid la qira waaye an laa ilaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye wa ana muxamedan nabi maxamedan rasuulullahi rasuul alla uu soo diray inuu yahay waa inaad qirtaa bisharxi macaaniiha macnaheeda oo aad sharaxayso maca bayaani shuruudi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruudeeda oo la caddeeyo maceeda oo lala qabo wa macnaaha laa ilaha ila allah macnaheeda laa ilaaha diidma waay naafiyan waxay anfinaysaa jamiica maa shay dhammaantii yucbadu la caabudo min duuni illahi alla sokodi ila allahu sugutaan waay mufbitan waxay sugaysaa licibaadati la alla cibaadadiisa waxdahu loo gaar yeelo laa shariika alla shirki uma sugnaanin lahu isaga wa amaa shuruudu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruudeeda fa hiya iyada lambarka koowaad alcilmu barasho wey in la barto almunaafi waxay anfinaysaa liljahli jahl jaahilnimada lambarka labaad walyaqiinu in la yaqiinsado waa kelmadda almunaafi waxay anfinaysaa lishaki shakiga ayay anfinaysaa dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe dowro sharciya ay u soo gebagabeeyeen dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka santaara ee wilaayada jubbada hoose maatinid abu ayman munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay multaqo cilmiyeed ay ka qaybgalayeen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuuwe ayaa faahfaahinaya maalmo iyo habeenno uu magaalada jilib ka soconayay multaqihii shanaad ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoona muddadii uu socday ay ka faa'iidaysteen raggii haween fara badan kulan cilmiyeedkan oo ahaa midkiisii shanaad ayaa socday saddex maalin iyo saddex habeen iyadoona cashiro ay ku lahaayeen culimo fara badan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen sheekh abuu muslim sheekh cumar xayaakallah sheekh aadan sunne sheekh xasan takar iyo culimo kale gabagabada multaqaha ayaa lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaana kasoo qayb galay dadyow fara badan oo isugu jiray raggii haween sheekh aadan sunne waxa uu ka mid ahaa dadkii kelimaadka ku lahaa muddadii uu soconayay multaqahaasi rasuulkeenna waxa uu yidhi aniga waxaa lay soo diray oo lay soo saaray inaan taam yeelo buuxiyo akhlaaqda mideeda saalixee suuban qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam ina afdala shayin fi lmiisaan yowma alqiyaama alkhuluq alxasan abaalmarin ilaahay uu bixiyo waxa ugu weyn waa janna dembigiina laga maydho oo laga asturo ceebtiisa sabab maa facaluuhu min alacmaali alxasana faqriga qalbiga maxaa kaa joojinaya oo awdaya ilaahay maxabadiisa inaad isaga xagga qalbiga uga laabato wa dawaamu dikri wa sidqu likhlaas lahu dikriga ilaahay oo carabku ka engegin iyo khaalis camalka aada uga dhigto ikhlaas samayso wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam liyattakhid axadukum qalban shaakira wa lisaanan daakira wa sawjatan mu'mina tuciinu axadakum calaa amri alaakhira sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo soo gebagabeeyey multaqaha ayaa dardaaran u jeediyey dadkii ku sugnaa beerta shareecada ee kasoo qayb galay gabagabada multaqaha saddexdaa maalmood wax weyn yaan ka faa'iidnay haddaan nahay wilaayada jubba shacbiga ku noole muslimiinta khayrka ay culimmada inoo soo jeedinayeen ku dhowaad labiyo toban muxaadaro ayaa ka baxday saddexdaa maalmood ee muntaduhu inoo socday oo rag iyo dumarba iyo macallimiinba loo qabanay kelimaadka la jeediyey waxaa ka mid ahaa dowru lmar'ati almuslima fii tarbiyati alajiyaal ahmiyatu alusra almuslima ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa axwaalu lmuslimiina fi lcaalam xaaladda muslimiinta maanta ay ku nool yihiin ayaa ka mid ahayd ashucuuru bilmas-uuliya wa adaa'i alamaana ayaa ka mid ahayd waxyaalihii ay culammadu inoo soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa atadwiiru daati waxaa ka mid ahaa calaaqatuna maca almasaajid akhlaaqiyaat almar'ati almuslima ayaa ka mid ahaa xijaabka ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sifaatu almucallim annaajix waxaa ku dhex jiray as'ilooyin jawaabo isla socda ayaa ku dhex jiray waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qayb ka ahaa dadkii kasoo qayb galay kelimaadkana ka jeediyey beerta shareecada marka haddaan odayaasha jubbada dhexe haddaan nahay aad baan ugu faraxsan nahay aad baan u soo dhowaynaynaa multaqaha dadkana waxaan leenahay inay ka faa'iidaystaan marka in lagu camalfalo dadka micnaha kugu dhow dhammaan la gaarsiiyo laga faa'iidaysto degmooyinka kale ee wilaayada ayaa lagu wadaa inuu ka qabsoomo multaqo midkan la mid ah kaas oo qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisaba u lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
sarkaal ka tirsan dowladda saribeedaha kenya ayaa lagu dilay iska hormaad khasaare dhaliyay oo ka dhacay gudaha dalka kenya abuusheeba ee faahfaahinaya wararka ka imaanaya ismaamulka marsabiid ee kenya ayaa sheegaya in iska hormaad hubaysan uu ka dhacay god macdanta laga qodo oo ku yaala deegaan hoostaga magaalada mooyaale inta la xaqiijiyay ugu yaraan laba xubnood oo uu ku jiro sarkaal booliisa oo ka tirsanaa ciidamada kenya ayaa lagu dilay iska horimaadka oo si gaar ah kaga dhacay goobta macdanta laga qodo ee ku taala deegaanka hilo oo ka tirsan magaalada mooyaale ee dhacda xuduud beenaadka wararka la helayo waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka weerarka geystay ay u suura gashay inay goobta kala baxsadaan qoriga nooca g triga loo yaqaano iyo labaatan baalooto oo rasaasa oo uu lahaa sarkaalka kenyaatiga ah ee la khaarijiyey warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegtay in sarkaalkan booliiska ka tirsanaa ee la dilay lagu magacaabi jiray georgia mukuma kaasoo ka mid ahaa saraakiisha ilaalada ka hayay goobta macdanta laga qodo gaar ahaana dahabka sarkaal u hadlay booliiska dowladda kaafiradda kenya ayaa sheegay in ugu yaraan toban xubnood oo ay ku jiraan saraakiil booliis ah iyo sidoo kale dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen iska horimaadka goobta ka dhacay booliiska kenya waxay sheegeen in kooxa hubaysan oo kumnaan aha ay xoog ku galeen aagga goobta macdanta laga qodo halkaasoo ay weeraro kula galeen saraakiisha booliiska aad buu mahadsan walaalkeen buushabaabkaasii ahaa warkiisa waxaan manaanageyntaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu